guddida doorashada oo maanta warbaahinta kula hadla xafiiskooda ayaa sheegay in muddadii afarta sanno ahayd ee ay shaqada wadeen ay qabteen waxyaabo badan oo ay ka mid tahay doorashooyinkii qabsoomay sidoo kale waxay tilmaameen in muddadii u dhexaysay bishii koowaad ilaa bishan koob iyo tobnaad ee sanadkan ay qabteen ilaa soddon kulan wada tashi oo la xidhiidha doorashada kuwaas oo ay la yeesheen madaxweynaha xisbiyada qaranka shirguddoonka golaha wakiilada iyo guddida arrimaha gudaha iyo dibadda ee joogtada ah shirguddoonka golaha guurtida ururada bulshada qaadhanbixiyayaasha iyo maxkamada sare kuwaasoo tilmaamay inayna ka dhicin dalka gudihiisa iyo dibaddiisaba guddoomiyaha guddidaasi cabdulqaadir iimaan warsame ee warbaahinta la hadlayey iyada oo ay hareero joogaan xubnaha kale ee guddidu ayaa sheegay in qorshayaashaas oo dhan ay ka soo soka mareen caqabado caqabadahaas oo isugu jiray kow saami qaybsiga kuraasta golaha wakiilada taasoo ilaa hadda aan la gaadhin xal iyo heshiis midnaba laba xeerarkii diiwaangelinta iyo doorashooyinka oo udubdhaxaad u ah qabsoomidda doorashooyinka golaha wakiilada iyo deegaanka isku sidkan oo ilaa hadda aan la ansixin saddex diiwaangelintii codbixiyayaasha oo lafdhabar u ah qabsoomidda doorasho sharci sharciguna dhigayo in doorasho kasta ka hor la sameeyo ama la qabto diiwaangelinta codbixiyaasha oo aan inoo qabsoomin afar xisbiga waddani oo ku dhawaaqay bishii maarj labada kun iyo sideed iyo tobanka inuu inuu joojiyey dhammaan wada shaqayntii ka dhexaysay isaga iyo komishinka doorashooyinka qaranka taasoo caqabad ku noqotay shaqadii komishinka doorashooyinka shan wadaxaajoodkii u dhexeeyey saddexda xisbi qaran oo iyagana aan ilaa hadda wax xalah ama isfahama aan laga gaadhin lix miisaaniyaddii lagu gelayay doorashadan isku sidkan ee inugu soo socotaa oo iyaduna aan weli dhammaystirnayn guddoomiyaha guddida doorashadu waxa uu sheegay in caqabadahaasi darteed aanay doorasho qabsoomaynin si doorasho loo qabtona loo baahan yahay in caqabadaha meesha laga saaro guddoomiyuhu waxa uu tilmaamay in guddi ahaan si doorasho ay u qabtaan ay u baahan yihiin muddo toban bilood ah oo ka bilaabmaysa sida uu hadalka u yidhi wakhtiga la xaliyo caqabadahaasi xubnaha guddida doorashada ayaa ka dhaqaaqay su-aale ay warbaahintu weydiin lahaayeen geesta kale inkastoo labada xisbi ee waddan iyo kulmiya oo v o a ahaan aanu la xidhiidhnay si aannu aragtidooda go'aankan wax uga weydiinno ay ka gaabsadeen haddana guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ee ucud injineer faysal cali waraabe ayaa v o a u sheegay siday u arkaan warka ka soo baxay guddida doorashada horta arrintan waxay ka mid tuhin guuldarooyinka dalka ku imanaya intii uu muuse hogaanka dalka qabtay maanta waxaan la fadhiisanaa gelika dambe xisbiga wadani maalmahan aanu wadahadal noo socdayn markaa waxaan jecel lahay insha allahu tacaala inaynay arrintaasi aanay doorashadaasi dib u dhicin si ayna ugu dhicin baanu ka shaqaynaynaa wadankeena hadday dibudhacaasi u yimaado oo kordhis siyaasadeed timaado guurdi kordhisa waxay noqonaysaa maalin madow wati oo ku timi daruur madow oo ku timi dalkeena arrinta doorashooyinkaisa saareen waa kuwii wakiilada iyo golaha deegaanka xilligay qabsoomi lahaayeen ay ahayd bisha saddexaad ee sanadka dambe waxaa tir waxaanu ka shaqaynaynaa laba xisbi ahaan xisbigii mucaaridka ahaye wadani iyo idinkoo cidi sidii aana doorashadaasi dib u dhici lahayn qodob sharci bay cuskanayeen commisshinku iyaguna waa inay mideeyaan novembar siddeed labaatankeeda oynu maanta joogno haddii sharcigii dhigayo in maantoo la joogo lagu dhawaaqo xilliga doorasho qabsoomayso oo boqol iyo labaatan cisho ka hor ah oo sharcigeedi hortaagan yahay sidee idinku ku keeni kartaan inaad tiradan doorashada qabsoonto dee taintay markii hore ay sameeyeen maxkamaddu ay qorisay ayaa dib u dhacay laakiin weli waxaan haysanaa wakti aynu munafar galayno aynu gudbino waxaan jecelahay inaan bahashaas two thousand nineteenka aanay nala dhaafin baanu jecelahay xilkana dib u dhacna wuxuu hadda dusha ka saaran yahay madaxweyne muuse oo compromiseka nagu codkeenay uu naga ogolaaday wadani ahaa in doorashaduna inoo socoto commissionka inoo shaqeeyaan markay waktigooda dhammaato commissionkuna sidaan ku talina anaga iyo kulmiya two thousand ninkii laba lagu daro sagaal laga dhigo intaasuu ogolaan waayey laakiin guddida doorashadu markay hadlayeen kumay darin wada shaqey la-aan xukuumaddii iyaga udhexaysa ama madaxweynaha iyaga waxay sheegeen xisbiyada xisbiga wadani ay xaggooda ka timid caqabadu oo wada shaqey la-aantu qeyb ka tahay waxay sheegeen sidoo kale in miisaaniyaddii iyo lacagtii qaadhaan bixiyayaasha dunidu ay bixin waayeen marka wada shaqala-aantaasi timid markaad leedahay waxaanu doonana in doorashooyinkii sidoodii loo qabto wakhtigooda aanay dhaafin laba kun iyo sagaal iyo toban baa tidhi ma bisha maaj inaan dhaafin mise inaan xayndaabka laba kun iyo sagaal iyo toban weydaaran baa ka shaqaynaysaa horta waa runtaasoo wadani isaga guuldarada hore noo keenay oo khasaaraha dalka iyo asxaabta iyo macaaradkaba u keenay inay maanta ay dib u dhacdo laakiin markii dambe anagu aan dhexdhexaadeegan saddex xusbi la sameeyey guddida aanu sameynay aan ku heshiinay madaxweynaha in guddi saddex la saddex geeso la sameeyo compromisekii waxaa noo jilicsanaaday oo naga ogaaday mahadsanyihe wadani mo marka anagu waxaan leenayaa xayndaabka laga bixin oo wax wax technicale inay durugto moojaane inaanay u durkin protocally markaa markaad leedahay inay dib u yar durugto mooyaane yaanay sanadkan la dhaafin intee leeg baa xisbahan aaminsantin inay durki karto lixdaa bilood dib u dhacday lumina iyo xagga damba laga saaraya maaliyadda international communitku iyagaabaa nala xudinaya markay arkaan inaan anagu dee dalkeegii aan wada shaqayn keenay markay arkaan inuu madaxweynuhu nala cooperate garaynayo markuu arkay wadani inuu nala cooperate garaynayo danta qaranka labadoodaba ay hormarinayaan oona iyagu isku jeedsanaan muuse iyo muuse iyo cabdiraxmaan maanta waxaanu ku dhex jirnaa anagu cidintaasan ku jirno dhagax iyo dhul adag bartikoodaan ku jirnaa labadooduba ma niman compromise qaadan maayo hadday labadu qaataana dalka ummadda somalilan meel xun bay gaadhsiinayaan lakin waxaan jecelnahay anigoo ku kalsoonay inuu cabdiraxmaankaasi uu ka filistil dhow yahay muuse barkhad maxamuud kaariye v o a hargeysa